أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwooda ugu doorkaroon in ka badan boqol iyo konton murtadiin ah ayaa dhimashay dhaawac ku noqday dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maliishaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay deegaano dhacaduleedka degmada muqokori wilaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka warbixisay dagaallo ka dhacay bariga hiiraan iyadoo bogaadisay haliyada towxiidka ee cadowga kula xisaabtamaya furimaha dagaalka madaxweynaha dowladda saliibiyadda yugandha ayaa wafdi saraakiil ciidan ah u soo diray muqdisho wakhti xaalad adag ay wajahayaan isbahaysiga kufaarta afrikaanta xiisad u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka riddada jubbaland ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka gedo ciidamo etoobiyaan ah ayaa dad shacab ah ku dilay kuna dhaawacay dhulka soomaali galbeed xilli xiisad kacsanaan ah ay ka jirto gobolka city sidoo kale warkeena subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ciwaankeedu yahay biyodhaca goodigii gurguurte iyo qoobgiriirka gaalada taasoo diiradda saari doonta fashilka amni iyo midda siyaasadeed ee dul hoganaysa hoggaanka kooxda riddada murtad gurguurte saddex sano uu joogo xukunka filla soomaaliya waa subaxnimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaatanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan boqol iyo konton murtad ayaa dhimashay dhaawac ku noqday dagaallo dhowr jeer lagu jebiyey maliishaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay deegaano dhaca duleedka degmada muqokori faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuayman dagaaladan oo ah kuwa aad u xoogan islamarkaana lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta shalay waxay siyaabo kala duwan uga dhaceen deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan si gaar ah aagga degmada moqokori weeraradan ayaa soo bilowday shalay aroortii waxayna soo gaareen xalay fiidkii kuwaasoo laisku noqnoqday dagaalka koowaad ayaa ugu horeyn ka qarxay aagga ku teedsan deegaanka mubaax waxaa halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsanayay hubka noocyadiisa kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac tiro badan uu ka soo gaaray maleeshiyaadka riddada isla shalay duhurkii weerarka labaad wuxuu ka bilowday aagga u dhow deegaanka ceelhareeri ee duleedka degmada moqokori waxaana cadowga ka soo gaaray dagaalkaasi khasaare baaxadle oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ayaa saaka xogtan ugu soo gaarsiiyey inuu sii kordhay khasaaraha dagaaladii shalay iyadoo hadda ay dhimashadu gaartay konton iyo toddoba askari oo isugu jira saraakiil iyo askar halka dhaawacuna uu sii marayo sagaashan iyo siddeed murtad sidoo kale mujaahidiinta ayaa dagaaladan ku soo qaniimaystay hub rasaas iyo zaanad ciidan idaacadda islaamiga ee andalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha iyo askartii murtadiinta ee lagu dilay dagaaladii ka dhaca duleedka degmada moqokori kow gaafow shiilow goobta dagaalka ayaana lagu dilay labo xasan gambale waa sarkaal ka tirsanaa murtadiinta saddex shiilow abuukar macow waxa uu ka mid ahaa askarta riddada ee ku sugan duleedka moqokori afar juquf cali cawaale waa askarta lagu dilay dagaaladii ka dhaca duleedka moqokori shan cabdi maxamed waa askari waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadkii shalay lagu laayay dagaaladii ka dhacay aagga deegaanka ceelhareeri lix cabdulla daqare waa askari ka tirsanaa murtadiinta islamarkaana lagu dilay dagaaladii ka dhaca duleedka degmada moqokori toddobo korneel cabdiraxmaan xujaale waa taliyihii guutada lix iyo labaatanaad ee qeybta toddoba iyo labaatanaad maleeshiyaadka riddada waxaa lagu dilay dagaalkii ka dhac duleedka degmada moqokori waxaana sarkaalkan uu kaalin ku lahaa dagaalka ashaadala dirirka ah ee ka socda bariga hiiraan muddadii saddexda sana ee xasan gurguurta uu waday gulufkii ka dhanka ahaa shareecada islaamka balse allah shalay ayuu dhibkiisa ku soo afjaray bariga wilaayada hiiraan allah fadligii ciidankii mujaahidiinta ee ka qaybgalay dagaaladii shalay ayaa gacanta ku haya dhammaan goobihii lagu dagaalamay iyadoona suuragal ay tahay in wakhti kasta dagaallo ay ka qarxaan maadaama mujaahidiintu ay howlgallo ballaaran ka wadaan deegaanada dhaca bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan si gaara deegaanada u dhow degmada moqokori mahadsanid bashiir wilaayadii islaamiga ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaaladii ka dhacay bariga hiiraan iyadoo bogaadisay haliyada towxiidka ee cadowga kula xisaabtamaya furimaha dagaalka sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani moxamed isagoo waraysi gaar ah siinayay warbaahinta islaamiga ah ee andalus waaliga wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayuu faahfaahin ka bixiyey dagaaladii qararaa ee shalay xaqa iyo baadilka ku dhex maray deegaano dhaca bariga wilaayada hiiraan kuwaasoo allah fadligii si ba-an loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ah ugu horeyn sheekha ayaa ka warbixiyey goobihii ay dagaaladu ka dhaceen iyo cadowgii ay mujaahidiintu halkaasi dagaalka kula galeen si guud eh, waa bariga wilaayada islaamiga hiiraan meesha uu dagaalka ka dhacay waa meesha ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan Eh, deegaan ahaan dhulkaas magaciisa waa meesha la yidhaahdo mubaax baa koonfur waxay u jirtaa waqooyi bari dhinacaanna meesha la yidhaahdo ceel hareeriba waxay u jirtaa koonfur galbeed meesha dagaalada ka dhaceen dhulka u dhexeeya weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalana cadowga uu ku jebiyey oo uu naafada ugu geystay waana dhulka magacaas leh oo ay deriska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah ee deriska hiiraan iyo shabeellada dhexe cadowga lala diriraya waa cadowga isugu jira hadday yihiin kirishtaanka eh, asalka ah oo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna kusoo duulay horeyna la isu hayey oo cadowgaas ridada ah ka kaalmaynaya dhinacyo badan hadday tahay dacmiga cirka hadday tahay dacmiga eh, saanada iyo tababarada eh, ciidan ahaanna ugaba midka oo la jooga oo la howlgelaya iyo ridadii qaybaheeda kala duwanaa hadday military ku sheegaan iyo hadday magacyo u bixiyaan wax hadda kala harsan ma jiro sida horeybaa u kulmanaayeen bay u kulman yihiin dadka hadda dagaalka lagula jirana waa cadowgaas ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shareeca la dirirka ah sidoo kale sheekh guuleed abunabhaan oo sii hadlaya ayaa faahfaahiyey khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalada isagoo xusay qaar ka mid ah saraakiishii ku halaagsamay dagaaladaasi cadowga khasaare waxaa soo gaaray naf iyo maalba leh ilaahayna waa jebiyey subxaanahu wa tacaala ee macluumaadka hadda horu dhaca ah oo aan hayno oo walaalaha goobta jooga ay noo sheegayaan ilaa haddeer bakhtiga cadowga gaaray waa sagaal iyo toban ah iyo dhaawac oo afartan iyo laba ah waxaana suuragal ah in wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay sii badato maadaama lagu daba joogo oo marba la arkaya wax meel yaallo ama dhaawac ama dhimasho oo meel yaallo waa suuragal in ay ziyaado imaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhabarka ayuu ku dhuftay Eh, walaaluhu waxay sheegeen in eh, markii ay jabeen ay ku baxeen ama ay ku carareen dhul hawd ah ilaahay waa jabiyey nimankaa subxaanahu wa tacaala inta hadda walaalaha soo gudbiyeenna khasaaruhu waa intaas ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala maalinba ilaahay wuxuu qabanayaa mujrim ka mid ah mujrimiinta la diriraya xaqa alle Eh, ninkaasu wuxuu ahaa nin sargaal ah wuxuu ahaa cadowga ilaahay oo dagaalamaya ama hogaanka qayb ka mid uu ahaa waa sargaal lagu magacaabi jiray corneyl xujaale Eh, in badanna ka soo muuqday eh, baraha la iska arko wuxuu ahaa in badan nin dhibay shareecada ilaahay iyo dadkeeda Eh, xitaa eh, eraya aan, eh, xadkabax ah oo khawaariqulcaada ah oo aan habboonayn oo maalmo dhow erayadii uu ku hadlayey oo ugu dambeeyey dadku way wada ogyihiin mujaahidiintana in badan ninkaasu way baadigoobayeen qorshooyin iyo howlo gooni oo loo diyaariyey baa jiray ilaahayna waa ku asiibay oo uu ka baxay Eh, muslimiintana caawa waa ka nasanayaan asagana ilaahay buu abaalkiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala dagaaladii shalay ka dhacay bariga wilaayada hiiraan waxa ay qayb ka noqonayaan dagaallo malxamad ah oo xaqa iyo baadilka bilihii u dambeeyey ku dhex marayay bariga hiiraan kuwaas oo allah fadligii murtadiinta ay ku waayeen boqolaal askari iyo saraakiil muhiim u ahaa cadowga allah mahadsanid cabdiqani madaxweynaha dowladda saliibiyadda yugandha ayaa wafdi saraakiil ciidan ah u soo diray muqdisho wakhti xaalad adag ay wajahayaan isbahaysiga kufaarta afrikaanta faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba xilli isbahaysiga soo duulayaasha afrikaanta ee ku sugan soomaaliya ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka maaliyadda iyo dhanka ammaanka ah ayay qaar ka mid a dowladaha ciidamadooda isbahaysigan ka mid yihiin bilaabeen dhaqdhaqaaqyo cusub dowladda saliibiyadda yugandha oo ciidanka ugu badan ku leh isbaahisiga eysom ayaa wafdi heerkiisu sarreeya usoo dirtay soomaaliya si ay u qiimayso mustaqbalka isbaahisigan maadaama aan lahayn dhaqaalihii ciidamadu qaadan jireen warbaahinta maxalliga ah ee yugandha ayaa faafisay in baadari weri museveni oo ah madaxweynaha waddankaas uu taliyay ku-xigeenka ciidamada u b d f ninka lagu magacaabo samo okingi uu u diray magaalada muqdisho si uu halkaasi wadahadallo ugula soo yeesho saraakiisha yuganda iyo madaxda kooxda ridada soomaaliya ilwareedo ayaa sheegaya in wafdigan ka socda dowladda kaafirada yuganda uu qiimeyn ku sameyn doono xaaladaha soomaaliya oo ay kusoo fool leeyihiin isbedelo siyaasadeed iyo kuwo amni sida ay saadaalinayaan falanqeeyaasha warar kale ayaa sheegaya in wafdiga uu hogaaminayo genaraal sam okingi ay madaxda kooxda eridada u gudbin doonaan fariin ay ka sidaan madaxweynaha wadankaasi taasoo ku saabsan xaaladaha qalafsan ee ay wajahayaan kufriga caalamiga ah ee soomaaliya duulaanka salibiga ah kusoo qaaday magaalada kambaale ee caasimadda dalka uganda ayaa bishii lasoo dhaafay martigelisay shir ay isugu yimaadeen dowladaha ciidamadooda kusoo duuleen soomaaliya waxaana shirkaasi looga dardaarweriyey xaaladda siyaasadeed ee kooxda eridada soomaaliya mahadsanid abuushayba xisad dagaal oo u dhexaysa kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ridada jubbaland ayaa ka taagan deegaano ka tirsan gobolka gedo sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa sheegaya in inta badan degmooyinka gobolkaasi ay ka baxeen gacanta axmed madoobe oo ay maamulayso kooxda ridada degmada doolow ayaa la sheegayaa in keliya uu ka talinaya maamulka axmed madoobe ugu magacaaban gobolka gado magaalooyinka kalena lagala wareegay afhayeen u hadlay maamulka kooxda ridada ee gobolka gado ayaa sheegay in wax la yidhaahda maamulka jubbaland uusan halkaasi ka talinin oo ay maamulayaan gobolka kooxda gurguurte gobolka gado guud ahaan xaaladiisa waa aad bay u deganta wax culaysa kama jiraan muxuu ahaay garbaarey oo xarunta gobolkan hadda ku suganahay iyadana xaaladeeda waa boqolkiiba boqol way degantah garbaarey iyo guud ahaan gobolka gado intaba wax ciidan jubbaland la yidhaahdo ka amar qaato oo system jubbaland ka amar qaata ma joogaan ciddi sheegtana waa cid maaragtay been u bareertay gobolkan waxaa ku sugan ciidamada qalabka sida qaybahooda kala gedisan sida nabasugidda boliiska iyo militariga marka ayaga ayaana ammaanka gacanta ku hayo wax ciidan iska soo horjooda iyo ciidan hor fadhiyo oo jirana inaba ha yaraatee ma jiraan maleeshiyaadka kooxda ridada ayay wararku sheegayaan inay xabsiga u taxaabeen odayaal taageersan maamulka jubbaland kuwaasoo laga qabtay degmada garbaharey madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa dhowaan sheegay inuu dhisayo hoggaan uu yeesho maamulka jubbaland oo ka madax bannaan axmed madoobe kaasoo ka shaqayn doona gobolka gado siddeedii sane ee lasoo dhaafay ayuu gobolkaasi ahaa xudunta khilaafka ka dhexeeya kooxda ridada iyo maamulka axmed madoobe mahadsanid abuuxasaan ciidamo etoobiyaan ah ayaa dad shacab ah ku dilay kuna dhaawacay dhulka soomaali galbeed xilli xiisad kacsanaan ah ay ka jirto gobolka city faahfaahinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed ciidamada xabashada etoobiya ayaa muddooyinkan dambe sii xoojiyey xasuuqa baahalnimo ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool dhulka ku hoos jiro gacanta xukuumadda adisababa ah waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu warramayaa in qof shacab ah lagu dilay laba kanana lagu dhaawacay degmada shiniile ee gobolka siti oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jiro gumaysiga xabashida dadka deegaanka ayaa muddooyinkan dambe si aad ah ula kulmayey dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira dil dhac iyo burbur hanti sidoo kale ciidanka etoobiya ayaa isla gobolkan ku xasuuqay xoolo ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee ku nool halkaasi iyagoo xargogoosad ka dhigtay tacdiyaadka kala duwan ay kula kacayaan shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed kani waa aadan allaale oo ka tirsan dadka ku nool degmada shiniile ee gobolka city waxa uu sheegayaa siday halkaasi wax uga jiraan muddooyinka dambe iyo afduub loo geystay dhallinyaro xoololey ah iyo lo' fara badan oo ay wateen quwadka dhallinyarta ee iyagoo oo xoolahoogii la jooga laga qaaday meel u dhow qaraf oo toddoba dhallinyara ah waa la qaaday xilligii la qabtee la qaaday xoolihii ay la joogeen konton waa la waayey horta konton neef waa la waayey ilan dadkii ilaalinayay baa la qabtee dhallinyartiina iminka ilaa iminka bilahan oo dhan kola waash kol macayso iminka jigjigay joogaan odayadii baa ku dabadaalay war ubadkaygiina siiya waxa weeye meesha xoolaha lagu laayay waa madane dhallinyarta meesha laga soo qabtayna waa meel qarafaqkeeda ah xilligaa dhallinyartaas xoolahoogii bay la joogeen xukuumadda abiy axmed iyo maamulada arxaka daran ee uu halkan ka dhistay ayaa har iyo habeen sii xoojinaya xasuuqa muslimiinta reer soomaali galbeeda waxaana maalin walba warbaahinta ku horiilmeeya shacab aan waxba galabsan oo dulmi dil dhac iyo kufsi kala kulmaya xukuumadda xabashada etoobiya aad buu u mahadsan yahay waxaad dhegaysateen warbixintii marwaan iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ciwaankeedu yahay biyodhaca goodigii gurguurte iyo qoobgiriirka gaalada taasoo diradda saari doonta fashilka amni iyo midda siyaasadeed ee dul hoganaya kooxda ridada soomaaliya muddo saddex sano ah oo uu xukunka finland soomaaliya joogo xasan gurguurte warbixintan waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen faysal mahad waxaa gebi ka laalaada bilaashxaytihii kufaartu ay soo bakti afuufeen ee laba kun iyo labaiyo labaatankii dib loogu soo camcamiyey la dagaalanka shareecada islaamka kaas oo gacal ka dhigtay xabashida iyo reer galbeedka saddex sano iyo dhowr maalmood ayaa laga joogaa markii madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan sheekh maxamuud dib loo soo doortay islamarkaana uu ballan ku qaaday inuu soo afjari doono mujaahidiinta u taagan koryeelidda kitaabka allah muddadaas shan iyo tobanka sano ah oo siyaasaadkaas aan ku dhaqmayna maalinba maalinta ka dambaysa shabaab waa sii xoogaysanaya maalintiiba maalinta ka dambayso intii hore waa kasii xoog badanyay labadaas siyaasadood iyo khibraddii laga dhaxlay markaan soo aragnay annaga go'aanaan gaarnay siyaasad cusub inaan dejinno dalka u dejinno oo ah shabaab in la tirtiro murtad gurguurtay oo taageero dhan walba ah ka helayay kufaarta uu wakiilka uga yahay dagaalkan ashahadalla dirirka ah ayaa islamarkiiba isa soo maqiiqay guluf xoogganna ku soo qaaday shacabka ku nool wilaayaadka ee harsanayay hooska shareecada islaamka geesiyada towxiidka ee bariga afrika oo kaashanaya gargaarka rabbigooda shicaarkooduna yahay ima annasru wa ima shahaada ayaa jilibka u aastay duulaankii saliibiga ahaa waxaanay dhegta dhiigga u dareen maleeshiyaad iyo saraakiil tira beel ah oo xasan gurguurtay uu waxaaba ka dhigtay muddo kooban kadib xasan murtad waabaa ku bariyey waxaanu uu fooda geliyey fashil ka daran kuwii ay la kulmeen qowsaaradii isaga ka horeeyey waxaana uu si foolxun ugu hor fadeexoobay kufaartii u soo wakiilatay duulaanka shareeca la dirirka ah kadib markii kumanaan maleeshiyaad ah oo lasoo jeega dharbaxay lagu feentay fariimaha dagaalka saliibiyiinta caalamka iyo murtadiintii hareere joogtay ayaa mar keliya labadii dhawaaqay waxaana ay si weyn uga qaylo dhaamiyeen asmada uu cagaha la galay murtadkii ay muddo badan tabantaabinayeen ee xasan gurguurte iyo sida foosha xun ee maleeshiyaadkiisu ugu soo jabeen dagaaladii ay la galeen geesiyada towxiidka ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab xildhibaanada baarlamanka maraykanka ee labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga iyo weliba quburo ku taksusay siyaasadda arrimaha dibadda ayaa talaadadii lasoo dhaafay mar lagu guda jiray dhegeysiga guddiga xiriirka dibadda ee aqalka sanadka ee koongareeska waxay walaac xoogan ka muujiyeen awoodda sii bulaalaysa ee mujaahidiinta al-shabaab xildhibaan miishel gafin ahna sarkaal sare oo ku takhasusay daraasaadka siyaasadda afrika ayaa kulankaasi ka hor sheegay in qaybo badan oo soomaaliya ka mid ah ay mujaahidiintu ku guulaysteen inay ka hirgeliyaan ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii ay gaashaanka u duruureen afkana ciidda u dareen maamulkii maqaarsaarka ahaa ee maraykanka iyo xulufadiisu tacabka badan geliyeen kana yagaleeleen magaalada muqdisho hoon obsefer oo ah warfidiyeen maxalli ah balse ku soo baxa afka qalaad ee ingiriisiga ayaa warbixin maalmo ka hor uu baahiye ku sheegay in deegaanadii dhowaan ay la wareegeen mujaahidiinta ee duleedka caasimadda muqdisho dib boorka looga jafay maxkamadihii islaamiga ahaa islamarkaana dadweynihii xamar ay durbo bilaabeen inay u safraan halkaasi iyagoo cadaalad u raadsanaya maxkamadda shareecada islaamka ammaani africa media and research services oo ah hay-ad madax bannaan oo cilmi baaris iyo la talin heer qaaradeeda samaysa islamarkaana diiradda saarta arrimaha siyaasadda iyo amniga afrika si dhowna ula shaqaysa urur gaaleedka midowda afrika ayaa daraasad ay dhowaan samaysay ku sheegtay in dhaqaale la'aanta baasan ee ku habsatay ciidamada a u s som ay sidoo kale u dheer tahay walwal daran iyo walaac ay la nool yihiin oo ka haysta dhinaca amniga kaasoo sii siyaaday iyo markii mujaahidiintu ay kordhiyeen weerarada islamarkaana ay la wareegeen dhul aad u fara badan duulaankan shaatiga cusub loo soo xiray ee isbahaysiga a u s som ayaa wajahaya hoos u dhac dhaqaale oo aad u daran kadib markii maraykanku uu si cad u diiday inuu ka qayb qaato maalgelinta mashruucan isagoo sheegay in howlgalkani yahay mid aan waxtar lahayn islamarkaana aan u qalmin maalgelinta lagu qeexay qaraarka ee qaramada midoobay farayana inay bixiso boqolkiiba toddobaatan iyo shan qarashka ku baxaya howlgalka au som sida ay tibaaxayaan warfidiyeenadu guuldarrada iyo fashilka ciidamada afrikaanta ka haysta soomaaliya ayaa niyadjab xoogan iyo weliba daal dhaqaale ku riday dalalkii bixin jiray lacagaha ugu badan ee ku baxa calooshod u shaqaystayaasha midowda afrika waxaa fashil iyo guuldarro ku soo idlaaday kulamo isdabajoog ah oo aan loo kala kicin oo isbuucii lasoo dhaafay ka socday magaalada new york ee cariga maraykanka kuwaasoo loogu arrinsanayay mustaqbalka maalgelineed ee ciidamada kufaarta ee u s om waxaa dhicisoobay dayadii ay qaramada midoobay ku doonaysay in la meel mariyo xanaanka maalgelinta calooshood u shaqaystayaasha a u s som iyadoo la adeegsanayo xeerka ururgaaleedka qaramada midoobay ee tirsigiisu yahay diblomaasiyiin ku sugan magaalada new york ayaa warbaahinta u sheegay in gelinkii dambe ee maalnimadii khamiista ay xubnaha joogtada ah ee golaha ammaanku ku fashilmeen inay golaha marsiiyaan hanaanka maalgelinta kufaarta afrikaanta sababa la xiriira diidmada ka imaanaysay dowladda maraykanka geesta kale boobka dhaqaalaha qabyaaladda eexda iyo cadaaladdarrada lagu hayo ummadda soomaaliyeed ayaa haatan xargaha goosatay isagoo isbuucii lasoo dhaafay ku dhawaaqay xisbi gacan ku rimis ah oo uu la baxay xisbiga cadaaladda iyo wadajirka siyaasiyiinta ugu miisaanka cuslaa kooxda ridada ee mucaaradka ah tiradooduna ay kor u dhaafayso boqol xubnood ayaa si weyn uga qaylo dhaamiyey falalka uu ku dhaqaaqay madaxa kooxda ridada waxayna xisbigan cusub ee uu samaystay ku sifeeyeen in uu la mid yahay xisbigii maxamed siyaad barre ee hantiwadaagga kacaanka soomaaliyeed siyaasiyiintan oo intooda ugu badani ay xubno ka yihiin baarlamaanka daaquudka ah qaarkoodna soo noqday madaxweyne ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan iyo wasiiro ay ayaa sheegay in kooxda filla soomaaliya ay halis ku hayso dadka iyo dalka soomaaliyeed waxayna xasan bilaash xayte ugu baaqayn inuu iscasilo labada murtad ee kale ah cabdulaahi aadan kulanajiis iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada soo saaray bayaanka ka dhanka ah murtad gurgurte ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa maanta toddobaatan kun ilaa siddeetan kun ciidan gaaraya soomaaliya mushaar ka qaata seventy to eighty thousand marka laisku daro yacni ma aha kuwa gobollada daraawishaha lama rabo kuwa dowladda dhexe ee mushaarka siiso ciidanka u k waa toddobaatan kun ad aragteen awoodda leh waxaa leeyahay shabaab layskama celin karo waxaa loola baahan yahay macaawisley waxaa loo baahan yahay qabiil waxaa loo baahan yahay keer waxaa loo baahan yahay ciidamadii shisheeye in lasoo kordhiyo madaxweynaha waxaa loo dhiibay ayadoo twenty twenty three december troop drawdownku uu iska jalkiisii jadwalkiisi ku ekaa inay ka dhammaadaan ciidamada shisheeye soomaaliya la rabay sanadkaas inuu ku dhiso ciidamo soomaaliyeed oo hantiya amniga waddanka hadda madaxweynuhu muxuu codsadaa iska daa kuwii lasoo badiyee kuwa bilateral ah lay keeno turkiya kuwa keen masar ay kuwa keen uganda ay kuwa keen oo bilateral halkaasaa maraynaa ciidamadii soomaaliya waa seventy to eighty thousand soo maa hal xabo functionina male dagaalkii soomaaliya dagaalkiina waa shabaabna waa waa narookaadkaada in aad arkayso laba kun oo askari soomaaliyeed oo qax ah askar qaxda lama arag askariga ama waa dagaalamaa ama dib gurasho dagaaluu sameeyaa laakiin askari qaxaaya ma jiro askar tigni ka wadata hub wadata oo qaxaysana waan aragnay madaxweynihi wuxuu leeyahay ciidan caloosha u shaqaystayaalah aan dowlad turkiya ka raadsanaa kuwo kalea etoobiya ka raadsanaa kuwo kalea uganda ka raadsanaa war toddobaatan kun oo wiiloo soomaaliya hadday wax tari waayeen soo calooshiiqaysta waxuu taraa soo wuxuu tari karaa waxaa qarka loo saaran yahay kabkii miisaaniyadda ee ciidankan lala jooga amisom in la waayo qarka loo saaray argagixisad iyo tamar iyo awood cusub soo heshay energy hadda maxaa dhacay iyagaa dowlad soo baacsaday hadda ayaga wax soo baacsa ma inay meesha ku joogaan inay kula tahay ma ku istaagayaan waxaan siinay hub dheeraada oo ciidamada ka furteen waxaan siinay energy dheeraada tamar dheeraadaan siinay waxaan siinay awood dheeraadaan siinay waxaa kaaga daran hogaan xumada go'aan xumada waxaa lagu leeyahay hebel madaxweynaha xilka waa ka qaadaa hebelou ku bedelaa maalin kasta waxaa lagu leeyahay hebelaa xilka laga qaadaa hebelaa lagu bedelaa hebel wasaaradda waa iska joogaa hebel saan ma aha hebel inta waa fadhiyaa dhinaca kale hogaamiyaasha labada maamul ee loogu kala yeero puntland iyo jubbaland oo iyagu horeyba ay u kala dhaqaajiyeen gurguurte islamarkaana uu qaarkood dhex maray dagaal uu dhiig ku daatay ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay xisbigan uu samaystay xasan sheekh waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saddex sano ka hor markaan diidanayn golaha wadatashiga qaranka dad baa nala yaabanaa laakiin golihii wadatashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanay halkaas wuxuu isu bedelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaaladda hadday jirto midaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleo soo socta see u ekaan doontaa wadajirka hadda la sheegaya xaggee joogaa dalkiiba waa la kala irdheeyey waddada hadda lagu socdo waa waddo xirantay waa ka xumahay ilaa labadii kun baa la soo waday inay dib ugu noqonayso tiiyoo kaleeto ma malaynayn nasiib darrada shalayna madaxweyne xasan sheekh uu ku bilaabay laba kun iyo saddex iyo tobankii maantana uu rabo inuu ku aakhiro si uu ku khatimto soo ma garanayo wixii shalaynaya waa nasiib darro maanta xaaladda soomaaliya aan ku jirno hal heshiis in labaiyo toban waddan lala galo oo wax siyaasaddu ay maanta oo haddana dowladihii kulli ay isu sheegayaan halkaa ay marayso waxaa intaasoo dhan ka sii daran bal xisbiga hantiwada gacaanka soomaalida maanta la dhisaya xaggee gacanta ku haya dowladnimada maanta xisbiga loo samaysanayo ee laleeyahay xisbigaas aan isugu nimaano oo hadda durbaanka la tu madaxweyne xasanow anaf sanaf barnaamijkan dhulka iska dhig wixii soconayaa dadka loo sheega murtad cabdisalaan guuleed oo soo noqday taliya ku-xogeenka sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in kooxda filla soomaaliya ay gebi ahaanba fashilantay mujaahidiintuna ay kaabiga ku hayaan muqdisho waxaana uu ka dhawaajiyey in waxa loogu yeero beesha caalamka ay gurgurta u sheegeen in safaaradahooda ay khatar ku jiraan islamarkaana dalka soomaaliya uu qarka u saaran yahay in gebi ahaanba ay la wareegaan mujaahidiinta al-shabaab murtadkan ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in beesha uu ka soo jeedo xasan gurguurta ay barbar istaageen mujaahidiinta islamarkaana ay si cad uga hor yimaadeen gaalnimadii iyo dimuquraadiyaddii uu gurguurta doonayay inuu u soo waarido dowladdii soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh madaxweyne madaxda ka ahay een, waa fashilantay qayb kasta oo dowladnimadii soomaaliya ka midane way ku fashilantay dhulka soomaali republic yidhahda meel aan xabadu ka socon ma jirto soomaaliya isdan xasan maxamuud maamulkiisii soomaaliya meel xun buu gaarsiiyey waxaa intaas dheer dareen waxaa igu jira cabsi aad u badan oo ah soomaaliya meesha ay ku socoto soomaaliya xaggee aadi doontaa xasan een, eh, inuu shirkan qabto asaga go-aankiisa ma ahayn adduunka waa la isugu wacay xasan waa lala hadlay waxaa lagu yidhi war nin saad wax ku wadaa sax ma ah war wadankii waa kala daadanaya war shabaab wadankii qatar ay ku yihiin siyaasaddii way kala daadanaysaa adduunkii dhammaay yani dibbuu kaaga fadhiistay xalana looga wacay safaaradda maraykanka safaaradda ingiriiska qaramada midoobay yani ninkan si weliba waxaa loola hadlay maraykanka oo kale waxaan maqlay inay dhaheen xasan ma dhacdo bangaasi kabacdi oo waatay safiirka maraykanka lagu dilo ogeed ma dhacdo in safiir maraykan ama meel diblomaasiyad maraykan degan tahay qatar soddon kilomitr usoo jirta inay sii joogto riski iyo qataraan qaadanaynaa sababtoo maraykanku dee waxay aad dhibaata uga soo gaarta arrinta afghanistan daadgurayntii iyo wixii dhacay afghanistan ceebay ku noqotay maraykanka la dagaalankii iyo hegemoniga iyo powerka maraykanka damagea soo gaaray maraykanku inuu marka maalicadeey diyaaradihii dadku ku saafkiisa aruursado waxay ogyihiin saamaynta ay ku yeelan karto siyaasadda maraykanka iyo la dagaalanka iyo argixisada iyo militariga mara- hegemoniga maraykanka saamaynta ay ku yeelan karto fiiri shabaab afgooyay joogaan soddon kilomitr ay xamar u jiraan afgooye yani waa jooga marka kuleeyahay yani afgooye ayaa ciidanka soomaaliya u xagayso afar sano laba iyo toban sano meel la joogay ayaa laga soo baxay deegaankii labada kun iyo labaiyo tobankii la qabtay ayaa si fudud looga soo baxay khataraha ii muuqda marka waxaa waaye haddii labada buunde ee xamar ku hareeraysa oo balcad iyo afgooye ee maanta shabaab culayska soo saaraan khatarta ay leedahay in xamar safaaradda maraykanku sii joogto haaw ay ay la eg tahay En, eh, cabsi weynaan ka qabaa adoontanka diyaaradaha internationalka inay imaan doonaan arbacadii la soo dhaafay ayay ahayd markii maraykanka uu soo saaray digniintii ugu cuslayd ee uu diray muwaadiniintiisa taasoo ku soo baxday darajada afaraad oo ah heerka ugu sarreeya ee lagu muujiyo baaxadda ballaaran ee ay leedahay khatarta laga digayo waxaana dadka amerikaanka loogu baaqay in gebi ahaanba aanay u safrin dalka soomaaliya maraykanka ayaa sidoo kale xusay in halis amni ay wajahayaan shaqaalahooda ka howlgala gudaha dalka soomaaliya waxaana amar buuxa uu ku siiyey inaanay ka bixi karin gudaha xerada xalane gaar ahaan safaaradda maraykanka halka ay ku taallo digniintan uu maraykanku soo saaray ayaa salka ku haysa walaac xooggan oo uu ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta oo uu sheegay inay sii xoogaysteen islamarkaana ay suuragal tahay ayuu yidhi in si lama filaan ah ay weeraro halisa uga fuliyaan goobaha xasaasiga ah sida xerada xalane dhismayaasha ridada kolonyada maleeshiyaadka ridada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta maraykanku waxa kale oo uu ka digay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ashaada la dirirka ah ee la baxay somalilan oo uu carabaabay in gobolladaasi qudhooda mujaahidiintu ay weeraro ka fulin karaan sidaa darteed ayaa lagu yidhi digniinta uu soo saaray maraykanka wakhti walba waxaa suuragal ah meel kasta oo soomaaliya ka mid a in howlgallada mujaahidiintu ay ka dhici karaan cabaadka iyo catowga saacad saacad isaga soo dabadhacaya ee ka soo yeeraya kufaarta caalamka iyo murtadiinta qowsaarada u ah shisheeyaha ayaa yimid kadib markii geesiyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta al-shabaab ay ku tillaabsadeen horumar baaxad leh gaar ahaan wilaayaadka hiiraan shabeellada dhexe aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan faysal mahad warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ay u ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu